faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan iraxiim habeen wanaagsan halkani waa raadiyo cadaada kusoo dhowaada qodobada warka habeennimo caawi kuwada ugu dooroon khilaafkii siyaasadeed oo in muddo u dhexeeya madaxweynaha hirshabelle iyo guddoomiyihii gobolka hiiraan dabageed oo lasoo gabagabay wejiga koowaad ee diiwaangelinta ciidamadii laga qalabaynaya deegaanada galmudug oo maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada balanballe madaxweynaha maamulka jubbaland oo booqday deegaano dhowaan ciidamada maamulkaasi ay kala wareegeen dagaalamayaasha al-shabaab odayaasha dhaqanka magaalada gaalkacyo ka soo horjeesta la kulanka ra-iisul wasaare xasan cali khayre gudoomiyaha golaha shacabkii madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya oo kulan la qaatay saraakiisha ka howlgala deegaanada gobolka bakool saraakiisha ciidanka qalabka sida oo maantay booqasho ku tegay xeryaha ciidanka dowladda soomaaliya ay ku leedahay magaalada gaalkacyo wafdi oo hogaaminaya gudoomiyaha baarlamaanka hiirshabelle oo maantay gaaray magaalada beledweyne xilli uu jira khilaafka u dhexeeya baarlamaanka maamulkaasi dowladda soomaaliya oo dalka yukrain kala hadashay siday uga taageeri lahayd ammaanka dalka qodobada caalamka warka habeen caawa ugu dooroona waxaa ka mid ah afghanistaan oo lagu heshiiyey geedi socodka nabadeed oo daalibaan ay qayb ka yihiin intaasi waa qaar ka mida dhegaystayaal qodobada warka habeennimo ee raadiyo cadaada goorre u diyaargarooba qodobada iyo kuwo kale
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal waa habeennimo talaadii sii baxaysa arbaca soo gelaysa taariikhda ay ku astaysan tahay sagaalka bisha toddobaad sannadka laba kun toban iyo sagaalka warka oo dhan caawi waxaa la diyaara cumar axmed ibraahim cumar suxayfa